بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم aad ayaan kugu mahad celinayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan maanta oo taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha siddeedaad laba kun toban iyo siddeedda waxaan ku soo dhoweynay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb wafdi ka socday qaybaha kala duwan ee un-ka kuwaasoo isugu jiray hay-ado badan ee hay-adaha un-ka kuwaasoo ka soo degay ayroboorka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb kadibna aan ku soo dhoweynay madaxtooyada galmudug waxay u yimaadeen qaybo badan oo ah horumarka deegaanka iyo sida ay xaafiiskoodii weynaa meeshaan uga furan lahaayeen una dhisan lahaayeen xaafiis joogto ah waxa ay booqdeen dhammaan meelihii loogu talagalay inay degaan mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba sidoo kale waxa ay booqdeen xarumo ah xarumaha bulshada lagu daryeelo sida isbitaallada iyo meelaha magaalooyinka u ah baalka muxuu ahaay horumarka waxay u socdeen guud ahaan in ay eegaan sida xaaladda caasimadda galmudug iyo deegaanada ama gobollada iyo degmooyinka galmudug ay yihiin kadibna insha allahu tacaala waxqabadkoodii deg deg ah ay la yimaadaan waxaa soo dhoweyn kadib ay booqdeen meelahaas aan idiin sheegnay oo ay ka mid tahay xaruntoodii kumeelgaarka ay si kumeelgaar usii degi lahaayeen sidoo kale xaruntii sida joogtada ay u degi lahaayeen oo una dhisan lahaayeen sidoo kale isbitaallada waaweyn sida isbitaalka gobolka iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee xanaano ee asagana caasimadda ku yaalla iyo sidoo kale meelo kaleo muhima oo bulshada iyo ka maamul ahaanba muhim u ah markii ugu dambaysay waxa ay xafiiska madaxtooyada galmudug uu ku qaabilay madaxa xukuumadda galmudug dr sheekh shaakir cali xasan isagoo ay uga warbixiyeen socdaalkii ay halkan ku yimaadeen iyo ujeeddadii ay lahaayeen isaguna uu si fiican u soo dhoweeyey uuna ka codsaday meelaha ay booqdeen sarfiisiska ama adeegyada bulshada ay u baahan yihiin maadaama ay soo arkeen in ay wixii horumarahayo laga sugayo dhammaan ay si deg dega u qabtaan ayaguna way aqbaleen shirkii jaraa'id sidaas ayuu noogu dhan yahay waa mahadsantihiin wabilahi towfiq asalaamu calaykum waraxmatullah